bismillaahi raxmaani raxiim habiy wacno wanaagsan dhegeystayaal idilkiin meel kastaa joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka diseembar laba kun saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f oo goordhow si wada jira ugu dhawaaqay in soomaaliya laga cafiyey lacagihii deymaha ahaa ee lagu lahaa sannado badan kadib dadaallo sannado socday iyo shuruudo badan oo ay soomaaliya kasoo gudubtay barnaamijka ayaan caawa idinkugu soo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan arrimahaas oo idil qodobada kale caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya boqolaal qofood ayuu hadda kulan kula leeyahay ama munaasabad ka socota xarunta ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo loogu dabaaldegayo dincafinta soomaaliya munaasabadaasi khudbadaha mas-uuliyiinta ka jeediyey iyo waxa ay yihiin ayaan kusoo gudbin doonaa barnaamijka qodobada kale aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalk ee soomaaliya oo soo dhaweysay ansixinta qorshaheeda horumarinta amniga la taliyaha amniga qaranka ee madaxtooyada soomaaliya oo ka warbixiyey shirkii amniga soomaaliya ee ka dhacay magaalada new york barnaamijkan kusoo gudbin doona oo aad ku maqli doontaan badayse barnaamijka caawa waxaan ku eegi doonaa dincafinta soomaaliya laga cafiyey sannado badan kadib iyo sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka oo maanta su-aalo kulul hordhigay gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed qodobadaasi wixii nagu soo kornaad maqli doontaan tabaniyo diyaarin waa anigoo cabdisalaan juulo shaakir cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya waa mar kale iyo wareegga wararka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
mar kale habeen wacno wanaagsan aan ku bilowbo bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta dunida i m f ayaa goordhow si wada jira ugu dhawaaqay in soomaaliya laga cafiyey lacagihii deymaha ahaa ee lagu lahaa sannado badan kadib dadaalo sannado socday iyo shuruudo badan oo soomaaliya kasoo gudubtay barnaamijka geediga diin cafinta soomaaliya ayaa soo bilowday sanadkii laba kun labaiyo toban inkasta oo si rasmi ah usoo bilowday sanadkii laba kun lixiyo toban waxaana ay tallaabadani ka dhigan tahay guushii saddexaad ee soomaaliya ka gaartay caqabadihii ku horgudbanaa dowladdhiska iyo madax banaanida soomaaliya kadib markii dhowaan dowladda ay ku guulaysatay in dalka laga qaado cunaqabateyntii hubka ee saarneyd soddon iyo kow sano islamarkaana xubin buuxda ay ka noqotay soomaaliya ururka iskaashiga dhaqaalaha bulshada bariga afrika ee e a c dincafintaasi ama kulankaasi waxaa ka qaybgalay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya caawa munaasabad ballaaran ayaa waxay ka socotaa xarunta xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee madaxtooyada dalka ku dhex yaala munaasabadaas oo loogu dabaaldegayo dincafinta ee soomaaliya waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin dhowra uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya oo aaladda zoomka live ka soo galay isagoo ku sugan new york gabayre oo rugta ganacsiga ka socda iyo maxamed axmed diiriye yabo qeybaha dambena waxaan idinku xiri doonaa barnaamijka munaasabadda tooska ah iyo khudbadda ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse barre balse marka hore khudbadaha mas-uuliyiintan ayaan idiin soo gudbinayaa
alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay inaanu idinkala soo qayb galno munaasabadda innagoo adeegsanayna een, aaladda fogaan aragga Een, waxaan jeclahay inaan idinla wadaago bushaaro runtii een, waxaa hadda soo gebagaboobay oo soo idlaaday barnaamij shirkii hay-adda een, IMF-ta ama loo yaqaano hay-adda lacagta adduunka oo guddigeeda sare runtii ay ka doodayeen een, barnaam- geediga barnaamijka deyn cafidka sidaa daraaddeed waxa aan ku faraxsannahay inaan la wadaagno inay go'aamiyeen in soomaaliya ay ku guulaysatay barnaamijkaas in deyntii laynaga cafiyey waa bushaaro weyn waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed hambalyo hambalyo hambalyo waxaa hareerahayga taagan ee, guddoonkii guddiga maaliyadda ee labada aqal runtii wuxuu ahaa geedi qaran oo dad fara badan oo soomaaliyeed ay tacab badan geliyeen oo ay ugu horeeyaan labada gole iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda een, dowladaha xubnaha ka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رئيس وزراء جمهورية قدومك لوضع قولي أما برلمانك رئيس وزراء كحيينك قدوميها بنجيغا دحاء iyo hanti dhawrka qaranka golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka taliyayaasha ciidamada dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay caawa xafladdan loogu dabaal degayo dayn cafinta soomaaliya iyo bahda saxaafadda dhammaantiin hameen wanaagsan mudane ra-iisul wasaare caawa waa hameen farxad leh dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna farxad u leh kelimaddii madaxaana furan caaway ku habboontaa dadku inay yidhaahdaan soomaaliya meel kastoo ay joogaan caawa madaxaana furan inta halkan joogtana madaxa si gooniya u furan Een, xaqiiqatan waa laga soo sheekeeyey dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo dowladda soomaaliya oo ay farxad gooniya u tahay caawa halkan in laga xusay madaxweynaha jamhuuriyadda oo caawa madaxweyne ah inuu soo bilaabay hannaankan deyn cafinta caawana uu u joogo meesha hadda looga dhawaaqay soomaaliya in deyntii laga cafiyey Ee, ra-iisul wasaarihii jamhuuriyaddana halkan uu fadhiya iyo xukuumaddii waxay u tahay farxad gooniya ayay u tahay markii uu madaxweynaha halkudhigiisii uu dhihi jiray qabyo ninkeeda dhammaystira waxaad moodday inuu halkan ogaa inuu u socday marka waa ku faraxsannahay caawa qabiyadii waxyaalo badan oo dowladda dowladdiisa ay soo bilowday in weliba bishaan hadda caawa aan ku jirno diseembar guulo waaweyn oo la taabo karo dalku inuu gaaray caawana middii ugu dambeyda aan u dabaal degayno marka farxad weynay noo tahay dadka soomaaliyeedna farxaday u tahay waxaa laga soo sheekeeyey in beyj cusub oo maalgashi ah oo dadka soomaaliyeed shaqo abuur u ah in uu dalkan ka hirgeli doono deyn markii la yidhaahdo dabcan waad dareemi kartaa qofka shakhsiga markii deyn lagu leeyahay asaga bal iska dhaaf hadda dal dhane shakhsiga deyn markii lagu leeyahay oo qof uu deyn kugu leeyahay waa culays hameen kasta aad ka fakeraydid dhib hameen kasta ku saaran weeye markii aad deynta iska bixididna adigoo dhan farxad ayaad dareemaysaa waxaad deynsa kartaa mar kale ayaa wax deynsa kartaa oo qofkii wax ka soo qaadan kartaa ama dadka kale wax ka soo qaadan kartaa xataa haddaad tahay nin markuu deynta soo qaatay deynta inuu bixiyo ku fiican dad badanaa deyn ku sii haya markaad deynta u doonata marka deynu sideedaba wax fiican maahan magaca deyn la yidhaah marka caawa dalkii soomaaliya inuu ka xoroobo deyntaas laga soo sheekeeyey qiimo weyn ayay noo leedahay si gooniya waxaan rabaa dabcan deynta markii nalaga cafinayey shuruudo badan ay soo martay la iskama cafin Een, waxaa ugu waaweynaa oo aan hubaa inay ugu weyneed sida dadka soomaaliyeed ay maaragtay loo aamini karo inay eh, eh, ay yihiin dad wixii soo gala maaragtay meel fiican ku bixi kara dad canshuur bixiyayaal ah dad maaragtay waxyaalaha laga rabo oo maaliyadda ku saabsan hannaankaas si fiican u hagaaji kara dadka caasimadan degan gobolka banaadir si gooniya ayaan waxaan rabaa inaan ugu hambaliyeeyo maadaama canshuur bixiyaal saxa ay ahaayeen xaqiiqatan eh, mar kastana ay ahaayeen dadka santarka u ah dadka soomaaliyeed iyo dekedaha saldhigga ahaa ma- mar kastana ay u ahaayeen iyo ganacsatada guud ee soomaaliya gaar ahaan ganacsatada gobolka banaadir ayagana waxaan leeyahay hambaliya xaqiiqata waxaad dowr weyn ayaad ka qaadateen dayn cafinta soomaaliya caawa ayaad ka qaadateen oo aan la inkiri karin marka waxaan leeyahay dadka gobolka banaadir degan oo canshuura bixiyaasha ah iyo ganacsatadana ayagana hambaliyaan leeyahay guud ahaan dadka soomaaliyeed hambaliyaan leeyahay meel kastay joogaan dhammaan xukuumadda soomaaliya oo caawa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre halkan uu nala fadhiyo madaxweynaheennina uu fadhiyana sharaf gooniya ayay noo tahay idinkana idiin tahay in caawa stagekaas weyn ama derbigaas xayndaabkaas nagu go-onnaa inaan ka gudubno caawa oo bog cusub uu noo furmay marka maalmahaas quruxda badan oo aan u dambaaldegayno caawa ay u dambaydana kuwo kalenoo qurqurux badanna ay ku xigaanna insha allahu tacaala dadka soomaaliyeed guul ay gaareen ay tahay hambalya ayaan leeyahay dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed intaba
bismillaahi raxmaan raxiim guddoonka labada aqal ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-isul wasaare ku-xigeenka wasiirada golaha baar aqal taliyaasha ciidamada gobolka banaadir ganacsatada mas-uuliyiinta kala duwan iyo baanda muusica iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha waxaan leeyahay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kabacdi mudan ra-iisul wasaare caawa waxay noo tahay farxad weyn oo runtii dalkeenna iyo dadkeennaba macno gaara u leh ga- khaasatan ganacsatada soomaaliyeed farxad gaaray u tahay caawa waa habeen ay ganacsatada soomaaliyeed isu hambalyeynayso looguna hambalyeynayo in dalkeenna oo aan muddo badan aan u soo dhabar adeegaynay in aan markii dowladdeennii qaranka ay burburtay ilaa yoomana haada ay ganacsatada soomaaliyeed ay maalgelinaysay ay u dadaalaysay ay dhinac walbaba ay ka horumarinayso hadday noqoto isgaadhsiin hadday noqoto bankin hadday noqoto airlines hadday noqoto bayro hadday noqoto ganacsiga guud dhinac walbaba ay isku tashanaysay ayna waddanka soomaaliyeed meel kastay joogaan gobollada dalka iyo caasimaddaba intaa aragteenoo quraha ay ay ku ay dhiseen ay kaabeen ayagoo kaashanaya diyaasbaradeenna iyo dadkeenna dibadaha jira iyo dalkeenna intaas kadib mudan ra-iisul wasaare waxaan rabaa inaan kuu xaqiijiyo barnaamijka dayn cafinta ganacsatada soomaaliyeed waxay ka ahayd qayb libaax dhinaca wasaaradda maaliyadda annagoo weliba ilaalinayna requirementiga nala ka rabay oo mar walba garab taagnayn wasaaradda maaliyadda waxaan leeyahay ganacsatada soomaaliyeed guushii iyo barnaamijkii aan qaybta ka ahayn in caawa lasoo gaaro oo madaxweynaha soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud oo caawa xaqiijiyo farxad gaaray noo tahay annagoo isku dhan waana guul noo soo wada hoytay ummadda soomaaliyeed intaas kadib mudan ra-iisul wasaare waxaan rabaa inaan ku noqdo ganacsatada soomaaliyeed dadaalka ay ku jirtay iyo infrastructureka dalkeenna sida ay wax uga qabanaysay ayadoo isku tashanaysa hadday noqoto dekado iyo eerboorro iyo maxaan ku idhahdaa waddooyin iyo dhismooyinba meeshaa aragtay soo gaadhsiiyeen waxaan rajaynaynaa guulaha oo saddexda qaybood ah oo caawa ay tii ugu dambaysay ayna soo gaartay ee dalkeena usoo yeetay mid kasta inay faa'iido gaara ay u leedahay ganacsatada soomaaliyeed barnaamijkii kubiiridda east african community ganacsatada soomaaliyeed farxad gaaray u ahayd waxaana jamber of commerciga soomaaliya uu dhammaystiray inuu ku biiro east african jamber of commercy oo shirkii u horreeyay aan kaga qayb gelayno shan iyo tobanka iyo lix iyo tobanka iyo toddobiyo tobanka oo ka dhici doona sinsibaar ka dhici doona aan halkaa uga qayb gelayno waa dhammaystirnay annagana insha allah dhinacayna waxaa kaloo farxad leh in caawa barnaamijka lagu dhawaaqay ee deen cafintana aan sugayno dalkeenna dabaraa ku xirnaa dabarkii oo naga furmayna waxaan sugaynaa markaan waxay ka dambeeya inaan caalamka hiigsanno oo ummadaha maalgashiga ee noo imaan doona inaan la tilaabo qaadi doono haddii ilaahay yidhaahdo oo dalkan oo weliba east african community ku biiray oo haddana maxaan ku dhaha maalgashi weynna oo usoo socdo market weynna haysta waxaan rajaynaynaa inuu dalkeennu ou si deg deg ah shan sano aan caalamka aan uga daba tagno oo wax walbaan u baahnayn aan heli doono insha allah haddii la yidhaahdo intaas kadib mudan ra-iisul wasaare waxaan codsanaynaa in oo jada oo w t o ga oo ganacsiga suuqa horta ah inaan barnaamijkiisoo hadda la yeeleelay aan u no barnaamijka oo maalgashigana si gaara il gaara loogu fiiriyo oo sidii ganacsigeena soomaaliya iyo dadka dibaduhu ay isula tallaabo qaadi lahaayeen iyadana il gaara lagu fiiriyo oo shuruucdaas iyo waxyaabaga dhibana loo dadejiyo oo ay ka mid tahay public private partnership triple b gii in isaguna uu noo dhammaado waxaan rajaynaynaa mar dhow in dhinaca infrastructureka ee dalkeena kaabayaasha dhaqaalaha ay dowladdeenu waxa u horreeya ay wax ka qaban doonto ay noqon doonto annaguna waxaan rajaynaynaa ganacsatada ajaanibta imaan doonta inaan si toosa ula galno oo warshadni iyo waxyaalaheena aan soo wada ceshanno oo dadkeen iyo dalkeen aan u helno shaqo abuur deg deg ah oo maxaanku idhaahdaa aan ummadda kula tallaabo qaadno waxaan rajaynaynaa guusha caawa usoo hoyatay dadka ugu horreeya oo hambalyaynaya oo loona hambalyayn doono kuna guulaystay inay noqoto ganacsatada soomaaliyeed waana maatiin ummadda soomaaliyeed guul farxadlaa noo soo hoyatay madaxweynaha ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo guulaha isu kaa raaraacayna waxaan rajaynaynaa kuwo ka badanna inay noo yimaadaan dowladdeennuna aysaa ku guulaysato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu thank you
gabayre aad u mahadsan yahay
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta
barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegeysaneysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho oo idinkaga imaanaya iyo arrinta deen cafinta soomaaliya ayaan ku guda jirnaa wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya biixi iimaan cige waxa uu sheegay in si rasmi ah soomaaliya loogu cafiyey deemihii lagu lahaa shacabka soomaaliyeed ayuuna u hambaliyeeyey waa uuna la hadlay ka horse waxaa warbaahinta ama sidoo kale shacabka soomaaliyeed u hambaliyeynaya madaxda kala duwan ee soomaaliya soo martay iyo kuwa hadda haya gudoomiyaasha baarlamaanka xildhibaanada mas-uuliyiinta wasiirada iyo xubno kale oo muhiim ah biixi iimaan cige oo arrimahaasi ka hadlay wuxuu yidhi
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاريخ ذو سدح يطبن كبش ديسمبر هبين أربعة وحانو مدى الصوماليات قارسين يا سلان يا بشارة ودا السعودة وكو آدن لما يسترك جيديجي دين عفين تودن كين عاوة وبش ديسمبر أي تهاي سدح يطبن وحافرمي دبر وحادمي دير وحافرمي دبر in badan inagu xidhnaa oo inoo diiday inaynu horusocod dhaqaale ku tallaabsanno waxaa dumay deyr muddo dheer inaga hor taagnaa inaynu dunida macaamil maaliyadeed oo rasmi ah la yeelanno sidaa daraaddeed waxaa farxad ii ah oo aan hubaa inay dadka soomaaliyeedna u tahay farxad iyo raynrayn in safar aada u dheer oo howl badan oo aynu soo bilownay labadii kun iyo saddex iyo tobankii uu toban sanno kadib guul ku soo dhammaaday iyadoo go-aankii rasmiga ahaa ee dayn cafinta uu caawa wakhti gaaban ka hor amintan aan idila hadlaayo uu soo baxay waxa ay tahay inaynu isugu hambaliyeyno ma aha uun in culays daymeed oo balaayiin dollar ahi uu inaga dhacay waxaa sidoo kale mudan inaan isugu hambaliyeyno inaynu tobankaa sanno soo qabannay shaqo aada u badan aynu fulinay dhammaanba shuruudihii la inagu xidhay walaalayaal waddankeennu ilaa maalintii uu xorriyadda qaatay ilaa maalintii dowladdu ay burburtay kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii si joogto ah ayaynu dayn u qaadan jirnay marba heeray joogtayba lacagta daynta ah oo wadarteedu ku dhowdahay shan dhibic saddex bilyan oo dollar waxaa ina daymiyey hay-ado matalaya dowlado wada jira sida kooxda loo yaqaano naadiga baariis sanaadiiq iyo bangiyo la wada leeyahay iyo dowlado kala duwan oo si gaargaar ah aynu wax uga qaadanay si kastaba duruufo badan oo aynu wada ognahay oo iskaashaday dartood dayntaasi waxa ay gaadhay heer aynaan iska bixin karin loona baahan yahay in si uun loo maareeyo dowladdii hore ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud hogaaminayay waxa ay labadii kun iyo saddex iyo tobankii bilowday wadaxaajoodkii u horreeyey ee dayn cafinta oo ah mid aan hawl yarayn daynta in waddan laga cafiyo ma aha wax ku yimaada hal codsi oo la qorto iyo jawaab toos ah oo haa amaba maya ah howl adag oo hay-adaha dowladda ee maaliyadeed kuwa dhaqaale iyo kuwa hanaanka guud ee maamulka dhammaantood lagu eegayo oo ay khasab tahay in tayadooda iyo howlqabadkooda la gaadhsiiyo heer la isla yaqaano weeye waanan samaynay tusaale kooban halka miisaaniyaddeenna guud ay ahayd labadii kun iyo saddex iyo tobankii boqol iyo toddobiyo toban milyan maanta sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka miisaaniyaddeenna guud waa hal bilyan siddeed iyo toddobaatan milyan waxaana sabab u ah tayeynta nidaamyada maaliyadeed iyo kuwa dhaqaale iyo sidoo kale iskaashiga waafiga ah ee aynu la leenahay bulshada caalamka muddadaas waxaa sidoo kale inoo hirgalay xoojinta dhismaha maamulka dawliga ah dib u habeynta hay-adaha dhaqaalaha iyo kuwa maami- maaliyadeed iyadoo oo isbeddel ballaadhan oo dib u habeyn casriyeyn iyo horumarin intaba lagu sameeyey bangigeenna dhexe ee dowladda oo soo gaadhay maanta mustawe heer caalami ah waxaa sidoo kale la meelmariyey sharciyo iyo siyaasado iyo xeerar xeer nidaamiyayaal aada u tiro badan oo aan tiradooda lasoo koobi karin laakiin taabanayay dhammaan qeybaha kala duwan ee nidaamka dawliga ah siyaasadahaas iyo sharciyadaas meelaha ay diiradda saarayeen waxaa ka mid ah horumarinta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha iyo wax-soo saarka waxaa sidoo kale ay waxweyn ka tarayeen runtiina saameyn ballaadhan ku yeesheen koruqaadidda tayada dowladda daahfurnaanta iyo maamul wanaagga marka la isku soo wada duubo walaalayaal shaqo adag oo ka ballaadhan inta aan ilaa hadda qabannay ayaa inoo taalla heerka maanta aan soo gaadhnay waa mid marag u ah inaynu guul qaran gaadhi karno haddii aynu la nimaadno shaqada loo baahan yahay ma jiro qof keligii wax kasta qaban karaa laakiin qof kastaa wuxuun ayuu qaban karaa waxaas oo la isku dardaray baanay guusha wadajirka ahi ku jirtaa waxaa inoo soo gebagaboobay geedi qaran iyo qori isu dhiib ay saddex maamul kala dhaxleen sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan u mahad celiyo una hambaliyeeyo qof kasta iyo cid kasta oo qayb ka ahayd geedigan tacabna gelisay oo ay ugu horeeyaan labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo runtii shaqo ballaadhan geliyey hawshan oo tusaale ahaan sanadkii u dambeeyey oo keliya meel mariyey sharciyo aan ka yarayn shan iyo toban waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa una mahad celinayaa golaha xukuumadda ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo iyaguna runtii geed dheer iyo geed gaabanba u koray sidii geedigani u guuleysan lahaa shuruud kasta oo ina hor taalayna loo gaadhi lahaa golaha xukuumaddu sharciyo aan ka yarayn siddeed iyo soddon sharci ayay iyana meel mariyeen waxaa lafdhabar ah runtii hogaaminta madaxweynaha oo isagu markii horena bilaabay geedigan maantana ilaahay ku simay inuu soo gebagabeeyo waxaan sidoo kale runtii u mahad celinayaa xukuumadihii hore iyo wasiiradii maaliyadda ee iga horreeyey oo iyaguna geedigan meel fiican soo gaadhsiiyey waxaan marnaba la ilaawi karin dadka soomaaliyeed oo runtii u dhabar adeygay hawshaa muddada dheer soo socotay runtiina shaqo aada u fara badan geliyey waxaan marnaba la ilaawi karin dadka soomaaliyeed ee cashuur bixiyayaasha ah oo iyaga la-aantood aynaan halkaas soo gaadhnayn aada iyo aad ayaan u bogaadinayaa uguna mahad celinayaa dadaal baa inoo ballan ah iyo danta guud oo aynu dheeliga ka jirno
barnaamijka wareegga wararka ayaa aada weli dhegeysaneysaan dowladda federaalka soomaaliya waxay soo dhaweysay shirka amniga guud ee dalka oo ka dhacay magaalada new york ee dalka mareykanka la taliyaha amniga madaxtooyada soomaaliya xuseen macalin ayaa waxa uu ka warbixiyey shirkaasi iyo sidoo kale ujeedooyinka laga lahaa hadallada iyo sidoo kale xuseen cabdul xuseen macalin waxa uu sheegay in shirkaasi uu ahaa mid muhiim ah oo soomaaliya dan u ahaa guud ahaan markii loo eego waxa uuna carabka ku dhuftay in wakhtigan shirka amniga guud ee uu shir guddoominayay madaxweynaha soomaaliya oo ay ka qaybgaleen siddeed iyo labaatan dal xubnahooda uu ahaa mid muhiim u ah dowladda federaalk ee soomaaliya muddo kadib markii loo eego waxa uu faahfaahin ka bixiyey ama warbixin ka bixiyey shirkaasi guud waxa uu ahaa qorshihiisa iyo sidoo kale ujeedooyinka kale ee laga lahaa guud ahaan markii loo eego shirkaasi oo ka dhacay magaalada new york ee dalka mareykanka kaas oo looga hadlayay arrimaha guud ee dalka amniga ah waana shir heer caalami ah wuxuuna ahaa shir heer caalami ah kaas oo ka qabsoomay magaalada new york ee dalka maraykanka muddo kadib markii loo eego oo ah markii ugu horeysay shir soomaaliya looga hadlayo oo amni ah in halkaasi uu ka qabsoomo weliba uu shir guddoomiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud la taliyaha amniga guud ee qaranka ee madaxtooyada soomaaliya xuseen macalin ayaa sidoo kale waxa uu ku istaagay ama ku nunuxsaday arrimaha muhiimka u ah hortubinta amniga dalka guud ahaan markii loo eego oo amniga guud ee dalka in hadda isbeddel weyn lagu sameeyo ay tahay mid aad iyo aada u muhiimsan xuseen macalin la taliyaha amniga qaranka madaxtooyada soomaaliya ee arrimahaas ka hadlay
بسم الله الرحمن الرحيم آه، شالي oo labiyo tobanka bisha December ay ahayd ayaa magaalada New York shir uu een, hogaaminayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka furmay oo hal maalin ahaa oo is- dowladda Soomaaliya ku casuuntay eh, sideed iyo labaatan eh, dal oo isugu jira eh, ururo caalami ah sida UNT AU-da iyo EU-da iyo Arab League-ga iyo shan iyo labaatan dal kaleeto oo Soomaaliya saaxiibo la ah qaar aad taageero toosan u siin jiray oo amni iyo qaar aan taageerooyin kaleeto keli jirnay oo- oo markaan aan rabnay inay taageerada amnigana ka qayb qaataan shirkaas madaxweynaha ayaa ibtitaaxay oo furay khudba qiimo badan ka jeediyey Eh, kadib eh, waxaa shirka loo qeybiyey saddex eh, session ama qeybood oo dooda ah oo ay beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya waxa ay soo bandhigaysay qeybta koowaad waxay ahayd eh, horumaradii la gaaray iyo eh, hadday noqon lahayd eh, dagaalada shabaab iyo heshiisyadii iyo shuruucdii iyo nidaamyadii la saxay sanad iyo barka ayaa eh, uu ahaa oo uu eh, shir guddoominayay wasiirka gaashaandhigga qeybtii labaad waxay ahayd qorshaha meesha loo yimid oo ahaa eh, qorshaha ay dowladda soo diyaarisay oo ahayd sida ciidamada qaranka dib loogu dhisi lahaa oo een, iyadana aan anigu jeergaraynayay iyo qeybtii saddexaad oo ahayd qaabka eh, dhaqaalaha iyo financinka eh, loo eh, taageerayo eh, ciidamada qaranka oo uu isna eh, jeer garaynayay wasiirka maaliyadda Eh, saddexdaas qeyb oo doodo fiican iyo engagement xooggan ay ka dhaceen ayaa shirkii waxaa lagu soo gabagabeeyey eh, warmurtiyeed ama communique Eh, halkan ayaan marka maadaama uu afka ingiriiska kusoo baxay ayaan rabaa in aan kusoo koobo wixii ka eh, maaragtay kasoo baxay nuxurka ee warmurtiyeedka Eh, qeybta koowaad warmurtiyeedka waxaa een, aad maaragtay loogu caddeeyey in dunidu ay maaragtay garab taagan tahay taageersan tahay eh, gobonnimada iyo gobonnimo dhuleedka iyo midnimada soomaaliya ay ay maaragtay dowlad adduunku uu garab taagan yahay dowladda soomaaliya Eh, qeybta labaad ayaa waxaa lagu eh, dul istaagay een, arrimaha een, ay dagaalada ay wado dowladda soomaaliya oo guulaha waaweyn ay ka keentay ilaa hadda oo shabaab maaragtay lagu ciribtirayo een, iyo maaragtay eh, sida ay eh, kala guurka xaaladda kala kala guurka oo transitionka ay howlaha wanaagsan ay kasoo qabatay oo faceka koowaad soo dhammaaday faceka labaadna maalmo gudahood ee la dhammaystirayo ee iyo commitmentka dowladdu ay ka muujisay arrimahaas een, atmista qeybta saddexaad ee, waxaa een, dowladda soomaaliya loogu hambalyeeyay dadaalkii dheer ay usoo gashay ee, cunaqabatayntii laga qaaday oo maaragtay ay dowladda soomaaliya muujisay inay awood u leedahay inay hubkeeda ee, iyadu maamulato qeybta afraad waxaa eh, maaragtay lagu eh, garab istaagay dowladda soomaaliya dadaaladii eh, siyaasadeed oo ay dowladda eh, federaalka iyo dowlad goboleedyada ay ka- horumarada ay ka sameeyeen oo ay ku jiraan heshiisyadii qaran oo maaragtay kuwii electionka kuwii doorashooyinka kuwii maaragtay amniga eh, kuwii garsoorka iyo wixii la halmaala Een, sidoo kaleeto waxaa aada loogu bogaadiyey dowladda soomaaliya arrimaha dhaqaalaha guulaha ay ka gaartay sida een, ka q- ka qayb noqoshada urur goboleedka een, ee, dhaqaalaha ee, bariga africa ay hadda member buuxa tahay iyo inay ku guuleysatay ay maanta oo saddex iyo toban ah ay noqonayso in ay deyntii ee, soomaaliya waqti dheer lagu lahaa in ay ay ka farax halato sidoo kaleeto ee, dowladda soomaaliya een, waxaa aada maaragtay loogu bogaadiyey ee, qorshayaasheeda een, aada u dhiiran ama een, ambitiouska ah oo ay soo bandhigtay oo maaragtay ay ka run sheegtay in badan een, in lagu garab istaago een, ee, lixda sano oo soo socota qorshaha ay soo bandhigtay Ee, waxaa la guda galay een, hawsha oo maaragtay ee, communicatega ku dheeraaday een, qorshihii meesha loo yimid oo ahayd arrinta ee, security sector developmentka ama dib u habeynta een, iyo sare u kicinta een, ciidamada qaranka een, iyo maaragtay barnaamijyada ay kala timid oo ay u kala qaybisay saddex qaybood oo englishka marka la yiraahdo now next iyo later oo ah qorshaha gaaban qorshaha dhexe iyo qorshaha ee, fog oo runtii aan aada u fogeyn oo kulli lix sano isku noqonaya oo laakiin qorshayaal cadcad iyo tallaabooyinka aan qaadayno iyo sida aan taageerada aan filanayno oo usoo bandhignay Ee, sidoo kaleeto waxaa ee, dowladda soomaaliya iyana lagu bogaadiyey inay maaragtay si xilkasnimo leh arrinta kala guurka ay ay maaragtay eh, u eh, aqbashay in eh, markii atmis ay ka dhammaato in ay jiri karto baahiyo in meelaha muhiimka ah oo eraboorada iyo maaragtay meelaha ay hayadaha caalamiga ay ku shaqeeyaan inay u baahan yihiin ciidamo kooban oo eh, amniga ka taageera ee, meelahaas ay ajnabigu joogaan inay dowladda soomaaliya ay aragtay mas-uuliyad ka muujisay iyo xilkasnimo arrintaas lagu bogaadiyey laakiin ay farsamadeedii iyo wixii dhamaystirkeedu ay dhiman tahay in laga heshiiyo Een, ugu dambeyn waxaa een, maaragtay een, dowladda soomaaliya ee, soo jeedinteedii laga aqbalay ee, laguna maaragtay raacay in ee, arrimaha taageerada oo soomaaliya inay ahaato een, oo ciidamadeena lagu taageerayo qaab aruursan oo hal jid ku socda een, khasnadaha dowladdana in loo isticmaalo taageeradaas oo aysan wax isgarab yaaca aysan noqonin Ee, sidoo kaleeto ee, qorshayaasheeda een, inay ay soo bandhigtay oo ah in qaab eh, furcadi ah ama transparent ah eh, la iskula macaamilo taageeradaas oo aanan maaragtay eh, cid gaara aysan wax gaara qarsanin Een, arrimahaas ayaa een, garab istaagaas buuxa oo eh, diyaargarowga dowladda soomaaliya ay ugu diyaargaroobayso inay amniga dalka atmis kala wareegto iyo inay shabaab eh, soo maaragtay afjarto ayaa garab istaag xooggan ee dowlado aada u fara badan inala garab istaageen ee qorshihii iyo sidii loo taageeri lahaana laga ballamay in ee, waxa loo yaqaano ee, partnership principles ama ee, mabaadi'da oo ee, lagu ee, maaragtay shirikoobayo ee, arrimahan ee, in maaragtay laga heshiiyo si ee, qaabkaas looga maaragtay miro dhaliyo marka communicatega intaas ku koobnaa waxay ahayd maalin aada u qiimo badan oo runtii oo taariikhi ah oo dowladda soomaaliya ay ku guuleysatay markii koowaad aragti iyadu ay leedahay inay caalamka hal goob isugu keento kana dhaadhiciso ee, qorshayaasheeda ee, dhow iyo kuwa fogba marka waxaan aaminsanahay in uu shir guuleed ahaa ee, hadduu alla yidhaahdana maxsuulkiisii resultskiisana inay bulshada soomaaliyeed degdeg u arki doonaan insha allah
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
bremier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkaad oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jeebkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormuud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
tagsi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeegga deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeegga deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qabo Dalsan Radio.
subersign design design daabacaad ku leh sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfanad qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indha daraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladan ay isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurari ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaam marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doctor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iideysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa inagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqada
guddaan barnaamijka wareegii wararka caaw intaas ayaan kusoo gabagabeynaya cabdiwahaab abdiqaadir xasan amaad ayaa ammaan al